أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecel nahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a cabsi intee la-eg ayaa laga muujiyey kaydka difaaca cirka ee maraykanka maxayse tahay shanta su'aalood ee la iska weydiinayo masiirka dowladda iiraan kadib dilkii cali khumeyni barnaamijka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee galguduud oo tartan xiise badan u qabtay faracyada kala duwan ee macadka qurduba ee wilaayadaasi munaasabaddii gebagabada iyo abaalmarin lagu bixiyey ayaan caawo idiin haynaa waxaa kale oo aan idiin haynaa xalqadii sagaalaad ee xalaqaadkii mawaacid ramadaaniya oo aan idiin soo wadnay tan iyo intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo talaado ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan cabsi intee la-eg ayaa laga muujiyey keedka difaaca cirka ee maraykanka maxayse tahay shanta su'aalood ee la iska weydiinayo masiirka dowladda iiraan kadib dilkii cali khumeyni haddaba qodobkaasi waxaa inoo faahfaahinaya ilyaas cabdulaahi oo si dhow ula socday bismillaah waxaa maalinkiisii saddexaad halkiisa kasii socda dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda oo isku dhinac ah iyo dowladda iiraan habeenkii xalay aad buu u dheeraa oo gantaalada dowladda iiraan ay ridaysay waxa ay si isku mid ah ugu dhacayeen caasimadaha wadamada qatar ciraaq baxrayn iyo dhulka maamulka gumeystaha yuhuudda iyo mar dambe oo ay soo raacday jasiiradda qubrus oo lagu waramayo in dowladda iiraan ay ku beegsatay saldhig ingiriiska uu halkaasi ku leeyahay waxaan maqdacan codka ah ku eegi doonaa laba dhinac oo tan koowaad ay tahay gaabis laga digaya in uu ka yimaado awoodda difaac ee cirka ee maraykanka haddii dagaalka uu sii daba dheeraado iyo qodobka kale oo ah ilaa shan su-aalood oo la isweydiinayo kadib dilkii loo geystay hogaamiyihii sare ee iiraan ayatullahi cali khameni haddii aan ku hormarno baqdinta laga qabo in gaabis uu ka yimaado dhanka awoodda cirka ee maraykanka waxaa soo baxaya warbixino kala duwan oo xasaasi ah wargeeska washington oo sameynaya xigashooyin kala duwan ayaa sheegaya in gudaha waddanka maraykanka gaar ahaan qolka howlgallada ay si aad ah ugu xoogeysatay walaaca ah in haddii dagaalka uu sii ballaarto ay timaado daciifnimo dhanka howlgallada military ee maraykanka ee cirka waxaa lagu waramayaa in si aad ah uu usii daciifaya marba marka ka dambeysa kaydka difaaca cirka ee maraykanka haddii dagaalka uu sii jiitama ayaana lagu waramayaa in bannaanka ay imaan doonto daciifnimada maraykanka marka laga hadlayo weerarada dhanka cirka dhanka kale waxaa jira ilaa shan su-aalood oo waaweyn oo la isweydiinayo kadib dilkii loo geystay murshidkii ugu sarreeyey waddanka iiraan majallada onovela obis ayaa daabacday warbixin ay kusoo bandhigayso ilaa shan su-aalood oo muhiim ah kuwaas oo la isweydiinayo kadib dilkii hogaamiyihii ugu sarreeyey ee iiraan su-aasha koowaad waa sidee ayuu isbeddelku u dhici doonaa mar haddii la dilay hogaamiyihii ugu sarreeyey waxay warbixintu leedahay tehraan ayaa ku dhawaaqday in awoodda ay si kumeel gaar ah ugu wareejisay calireese caraafi oo gaaray darajada aayatullah waxaana muddo kooban lagu waramayaa in lagu soo dooran doono shaqsiga sida dhabta ah u bedeli doona khameni waxaana si guud u kormeeri doona doorashada lagu soo dooranaya ninkan madaxweynaha waddanka mascuud basashkiyan madaxa garsoorka iyo xubno kale oo sarsare oo ka tirsan golaha ilaalada kacaanka iiraan oo uu ugu horeeyo ninka hadda sida kumeelgaarka ah loogu dhiibay jagada ee calireese caraafi su-aasha labaad waa dilka khaaminii ma calaamad ayay u tahay dhammaadka xukunka ilaalada kacaanka iiraan ee taagnaa tobaneeyada sano david regulard rosi waa cilmibaare iyo falanqeeyo ka tirsan macadka falanqaynta istaraatiijiga ee faransiiska waxa uu sheegayaa in weeraradan keliya ay noqon karaan furo dhiirigelin siiya kooxaha mucaaradka ee ku nool gudaha waddanka iyo dibaddiisa balse ma noqon doonta ayuu yidhi dilkii khamani mid sababtay in si guud uu u burburo nidaamka ilaalada kacaanka iiraan su-aasha saddexaad waa ma jirtaa halis dagaal sokeeye oo laga baqayo kadib dilkii loo geystay murshidkii ugu sarreeyey ee iiraan waxay jawaabtu leedahay trump waxa uu si isdaba joog ah ugu baaqayaa shacabka iiraan in xukunka waddankooda ay la wareegaan waxaa sidoo kale jirta dhaqdhaqaaq xoogan oo ay sameynayaan durbadiiba reze bahlavi oo ah wiilkii shaah isagoona taageero ka helaya galbeedka ayuu isku dayaa in uu la wareego talada waddanka islamarkaana uu kicin xoogan ku sameeyo nidaamka ilaalada kacaanka iiraan su-aasha afraad waa ma iiraan si milatary ayay uga jawaabi doontaa dilkii loo geystay murshidkoodii ugu sarreeyey waxay warbixintu leedahay iiraan waxay si aad ah ugu goodinaysaa daqiiqad weliba in weerarkii lagu dilay cali khamini uu yahay mid si aad ah u taabtay islamarkaana ay ka bixin doonaan jawaab dhagaha faraha ay la gashan doonaan maraykanka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda si kastaba ha noqotee cilmi baare iyo madaxweyne ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee umuuraha bariga dhexe ee anges lavalof waxa ay sheegayaan in awoodda iska cabinta iiraan waqti xaadirkan ay u muuqato mid tiiradeeda ay soo gaabanayso waxuuna ka dhawaajiyey in iiraan waqti xaadirkan si weyn loo daciifiyey gantaalada ay ku ganayso wadamada khaliijka iyo dhulka maamulka gumaystaha yuhuudda intooda badanna waa la qabtay sidaasi daraaddeed uma muuqata ayuu yidhi in waqti xaadirkan ay fuliyaan jawaab milatari oo adag oo ay kaga falcelinayaan dilkii loo geystay murshidkoodii ugu sarreeyey su-aasha shanaad ahna midda ugu dambeysa waa saameyn intee la-eg ayuu bariga dhexe dagaalkan ku yeeshay saameyntu waa ay sii xoogeysanaysaa marba marka ka dambeysa ayuu wargeysku yidhi oo marinkii hurmus waa la xiray oo boqolkiiba labaatan ka mid ah shidaalka dunida uu mari jiray sidoo kale gacanta iiraan waxay gaartay inta badan wadamadii bariga dhexe ee xaliifka la ahaa maraykanka bakistan iyo ciraaq waxaa ka jira mudaharaadyo xoogan oo looga soo horjeedo daraha maraykanka oo safaaradihii ku yaalay wadamadaas waxaa saacadihii lasoo dhaafay la arkayay in lagu qaaday weeraro xoogan iyadoo shiicadii wadankaas ku nooleed ay si aad ah uga kacday dilkii loo geystay cali khamani بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa tartan u soo gebagabeeyey macaahidda qurduba faracideeda kala duwan ee wilaayada galgaduud dhowaan waxaa wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ku soo idlaaday tartan u dhexeeyey faraacida macadka qurduba ee wilaayadaasi waxaana kaalinta koowaad ku soo baxay faraca degmada ceelbuur kaas oo ku guulaystay abaalmarin uu guddoonsiiyey maktabka tarbiyadii tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud xafladii gabagabada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada waalidiinta ardayda culimo waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada ceelbuur oo munaasabadu ay ka dhacisay ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta dhalay ubadka dhigta faracida kala duwan ee macadka qurduba marka koowaad ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaan waxaan u mahad celinayaa mahad ballaaran ean la soo koobi karaynin xamdan yaliiqu bijalaalih intaa kadib dhammaan dadka kasoo qaybgalayaasha meeshaan waan u mahad celinayaa intii walaalka iga horreeyey ii yidhi ee waalidka ahaana waa ii dhahan tahay wakhti dheer ma hayo eardaydii ka soo qayb gashay tartamada ee gaar ahaan afkooda ku hadlaayo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa mahadsan yihiin boqolkiiba boqol aad baan ugu mahad celinayaa xaqiiqatan sidaan ogna haddaan waalid nahay waxbarashada muqdishona waa la soconnaa midda wilaayaadkana waa la soconnaa waa ku qanacsannahay midda ceelbuur waa aad baan ugu qanacsannahay ilaahay tabaaraka wa tacaala maktabka atarbiya watacliim si gaar ah maktabkeennan ceelbuur aad baan ugu mahad celinayaa amaalkoodana ma gudi karo nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi maa liaxadin cindanaa yad ilaa waqad kaafa'naah maa khala abaa bakrin fa ina lahu cindanaa yada yukaafiuhu allahu biha yowma alqiyaama wuxuu yidhi qof ma jiro amaal nagu leh ilaa waa u amaal gudnay buu yidhi nebigu sal slam markii laga reebo abuubakar abuubakar amaaluu nagu leeyahay amaalkaas ilaahay baa gudi kara buu nebi maxamed wuxuu yidhi ma gudi kara aniga wakadaalika sidaasoo kale amaalka reer qurduba nagu leeyihiin ma gudi karno ilaahay tabaaraka watacaala gudi kara acmaasha iyo dadaalka iyo khayrkay sameeyeen fii miisaana xasanaatkum allahu saaro baaraka allahu fiikum intaasa kusoo gabagabaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala mahad alla ka bacd waxaan u mahad celinayaa dadka muslimiinta oo nooc walba isugu jira waan u mahad celinayaa intaa ka bacdi waxaan leeyahay anoo ka mida waalideynta kuna hadlaya afka waalideynta macallimiintii ilmahaas waxbaray kuwa guulaystay iyo kuwa kaloo fadhiya iyo kuwa degmooyinka kaleba laga keenaba dhammaan waa u mahad celinaya insha allahu tacaala dadka haddii aan waalideyntu aysan guriga ka soo tarbiyaynin waxba noo qurxoonaa maayaan macallimiinta loo keenay dad waxbari kara oo wahaa ninka lera u taagan habeen iyo maalin haddii aysan hayna waxba noo meel qaban maayaan ardada lafteeda haddaysan macallimiintooda ka dambaynin ama aysan waalideynta ninka lera la soconin ayadana inaan waxba noo meel qabanan waa ogeynay haddaan keennay oo waalideyntu ay keeneen maxadka qurduba waxaa waaye dadkii macallimiinta ahayoo qabtay har iyo habiin inay u taagan yihiin oy wanaag ugu taagan yihiin oy waxbarasho ugu taagan yihiin ooy aqlawdooda ilaalinayaan oy tilaabtooda ilaalinayaan oy nin kale waxbarashada aada ugu istaageen waa ognahay macallimiinta waa u ducoynayna khayr badan allaha siiyo ilaahay subxana wa tacala ajirkooda ha u labalaabo ardadii ninka la yidhaahdo tartankan ku soo guulaysatay oo degmooyinka kala soo guulaysatay oo ninka la yidhaahdo fiinaalka ku soo baxday oo ilmaheenna ceelbuur ah oo maxadka qurduba ceelbuur ahay waa soo dhowaynaynaa waa u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxbarashadooda ha barakeeyo kuwanna anfaca diinta anfaca dalka anfaca dadka anfaca ilaahay ka dhigo waalidkii dhalana ilaahay waxaan u weydiinaa subxaanahu wa tacaala khayr badan allaha siiyo way ku dadaaleen waa u soo jeedeen waxbartay dheheen waa ninka la yidhahdo fadhigooda iyo joogitaankooda ilaaliyeen ilaahay khayrkooda ayagana waalidiinta ha barakeeyo ilaahayna ajirkooda ha badsho ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab oo goobjoog ka ahaa ayaa isna kelimad qiima halkaasi ka jeediyey bismiillah alxamdulilaah ilaahay baa mahad iskale dhammaanteed mahaddaas alla kadib waxaan u mahad celiyaa ardada qaymaha badan leh macallimiinta waalideenta dhammaan bulshooyinka reer ceelbuur oo xafladda ka soo qayb galay waxaan leeyahay cisi iyo sharaf dheeraada allah idin siiyo waxaa la yidhi wakhti gaaban hadalkiina la gaabanaa la yidhi waxaan ku soo gaabihaa horta si guud reer galgaduud waa guulaysteen sababtoo ah qofku haddaysa wax aqoon marxaddaas maba timaadeenba waxay u yimaadeen oo isku hubaal ugu soo galeen meesha inay wax yaqaaniin markhaatina waxaa uga ah macallimaantii laakiin sida la yidhi garu laba qofood kama wada qoslidee maanta waxaa guushii ilaahay gacanta u geliyey reer ceelbuur waxaa lala reer galgaduudeed oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay kor inaad wanaag u sii socotiin maa ilaahay hoos idiinma celiyo dadaalkune waxuu rabaa in gacanta lagu hayo waxaan ku soo koobaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay wanaag iyo guul kuwii ku dhammaysta cimrigooda iyo wanaaggooda allah idinka dhigo wixii maaragtay wanaaga oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay ou amray aad fulideen annaguna waa ku faraxnay waa soo dhoweynay waa ku qanacsannahay waxaan leennahay soo dhowaadha ilaahay subxaanahu wa tacaalahayna waxaan leennahay gaalada ha jibsho muslimiintana allaha qawiyeeyo saasaan ku soo koobaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib naqiib macalin salaad gabayre oo ka mid ah nuqabada wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud ayaa isna goobta ka hadlay ayuha alikhwa walaakhawaat assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya alxamdu lilaah ilaahay yaa mahadsan subxaanahu wa tacaala mahad aan la soo koobi karin ilaahay ayaan mahaddaas u celihaynaa bacdallaahi waxaa mahad u celihaynaa xuduurka ka soo qaybgalayaasha hadday yihiin macallimiinta wilaayada ardada waalidiinta dhammaantood waa u mahad celihaynaa jasaakumullahu khayran aan leennahay intaas kadib waxaan si qaasa ugu mahad celihaynaa majmuucadii guulaysatay ee majmuucatu ansaari shariica iyagana waxaan leenahay marxaban bikum baan idin leenahay soo dhowaada guusha aad noo soo heydeen waa guul ballaaran waa guul maaragtay reeceel buur waa guul gobolka galgaduud dhammaan walaalihii in la maaragta tartamana iyaguna way guulaysteen insha allahu tacaalaa gebigiin waad guulaysateen waan inii mahad celihaynaa khaasatan majmuucadaasaan asi qaasa ugu mahad celihaynaa waxaan leenahay marka ardada dhammaan intii guulaysatay waxaan leenahay iyo inta kale oo dadaalay badaba dadaalkiinna labalaabaan leenahay insha allahu tacaalaa waxaa tihiin jiilka soo koraya oo la rabo berri mustaqbalka in maaragtay aan ku moodno insha allahu tacaalaa oo maaragtay diinta faafiyaan hana iska layicinaan ini leenahay mustaqbalka dadka la sugaa idinka waaya insha allahu tacaalaa idinka waayaan leenahay ilaahay hayni barakeeyo diintana maaragtay aad maaragtay ku soo dadaasheen hadda dadaalkiinna badiya gacanta midigtaa ku qabsada intaasaan kusoo gobagobeeya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa lagu dhawaaqay abaalmarinta majmuucada ku guulaysatay tartanka oo ahayd majmuucadii ka socotay macadka qurduba ee degmada ceelbuur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إلهي بقى ما أدسكال سبحانه وتعالى نقول كل مية مجال كان خير كبضن إلهي وحن كبر يينا ماشان سان نقول كل أني إنه جندي سنقول كل مية أنت أسكدب أنو ما لهين هذا القاره أنا قال لي قلت لك قال وكدوان إن أنكو دواقو majmuucadii markaasi ku soo baxday musaabaqadii wixii ay ku guulaysteen inaan sheego majmuuca ahaantooda inaan u sheego kadibna ku xijiyo machadka naftirkiisu jaa'iso uu ka helay maktabka tarbiyada tacliimta isagana inaan markaasi ku dhawaaqo dhammaan ardaydii tartamay waxaan leeyahay hambalyo waad mahadsantihiin kuwii gaar ahaaneed soo guulaystana waxaan leeyahay hambalyo waad mahadsantihiin jasaakum allahu khayran waxaan filayaa waxaa awalkii hore shicar inoo ahaan jiray alkullu mina faa'is dhammaan waa wada guulaysannay cid gaara u guulaysata ma jirto odayaashii hore way wada sheegeen jasaakum allahu khayran majmuucada ansaaru shariica sida magaceeduba quruxda ugu badan yahay waxaan ilaahay ka baryaa inay saasna insha allahu tacaala u qurux badnaadaan intaa kadib haddii la guulaystay waxaa loo baahnaay in xaflad la qabto waa la qabtay la iclaamiyo jaa'isadii jaa'isadiina majmuucada ku guulaysatay tartankii lasoo galay muddadii lasoo dhaafay waxay noqotay majmuucada ansaaru shariica waxayna jaa'ise ahaan u heshay qadar dhan abaalmarin lacageed oo dhan laba boqol iyo konton dolar ardayda oo guulaystayaasha ah islale lacagtaas waxaana bixiyey maktabka tarbiyada tacliimta ee wilaayada galgaduud sidoo kale waxaa markaasi maktabka tarbiyada tacliimta ugu talagalay machadka xaruntiisa dhexe ee ceelbuur inuu markaasi abaalmarin u helay kombyuutar iyo brintir shaqada machadka lagu wado isagana machadkana guulistaasuu helay waxaan idin leeyahay hambalyo machadkii iyo ardaydii dhammaan wajazaakum allahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseenaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiinsoo tarjumnay waana xalqadii sagaalaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
تصفو القلوب وتصفو الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من وصايا رسولنا عليه الصلاة والسلام التي أوصانا بها أن نفشو السلام بيننا وهو من أسباب المحبة بين المسلمين وما أحوجنا في هذا العصر أن يكون المسلمون كلهم متحابين متآلفين waxyaabaha uu rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam noogu dardaarmay waxaa ka mid ah inaynu faafinno salaanta taasoo ka mid ah sababaha keena jaceylka ka dhex abuurma muslimiinta baahida maanta aan u qabno in walaalaheenna muslimiinta ah ay noqdaan kuwa isjecel isfahmo oo qalbiyadooda ay isku dhow yihiinna aad bay u weyn tahay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi sida ku sugan xadiid uu wariyey muslim jannada ma geli doontaan ilaa aad rumaysaan mana rumayn doontaan ilaa aad isjeclaataan ma idiin tilmaamaa wax haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan salaanta ku faafiya dhexdiinna dhibaatada maanta jirta mararka qaar waa inaynu salaanno oo keliya dadka aynu naqaanno tusaale ahaan qof dhakhtar ah ayaa laga yaabaa in uu salaamo oo keliya qof la mid ah darajadiisa haddii uu arko nin sabool ah oo miskiin ah mararka qaar ma salaamayo qof baa laga yaabaa in uu yidhaahdo anigu waxaan ahay dhakhtar sideen u salaamaa kan sidaa darteed waxa uu salaamayaa oo keliya qof la mid ah heerkiisa ama haddii uu yahay maamule amba qof xil haya wuxuu salaamaa oo keliya qof la mid ah darajadiisa ama cidda uu garanayo xitaa guryaha allaah ee masaajidda marka la joogo mararka qaarkood waxaa dhacdaa in qof shaqaale ah uu yimaado balse aan si fiican loo tixgelin ama aanan la salaamin balse markii uu yimaado qof laga garanayo deegaanka ama xaafadda waxaad arkaysaa inay salaamayaan tanina waa cudur bulshada ka dhex jiro oo ay tahay in la tirtiro oo laga fogaado innaguna ma salaanno qof aan garanayna mooye arrintaani mararka qaarkood waxaa ka dhalata kibir isla weyni iyo quursi lagu hayo dadka kale rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofka waxaa shar ugu filan in uu quursado walaalkiisa muslimka ah dadka qaarkood haddii ay arkaan qof masaajidka jooga oo aanay jeclayn muuqaalkiisa labiskiisa ama qaabkiisa ma salaamaan waxaa laga yaabaa in uu salaamo oo keliya qof ay indhihiisu jecel yihiin tusaale ahaan qofka uu garanayo amba qof ka mid ah dadka deegaanka halka qofka dhinaciisa jooga uusan salaamaynin sababtuna waa inuusan aqoonin ama uusan jeclaysanin qaabkiisa ama muuqaalkiisa sidaa ayuu uga tegayaa salaantiisa tanina sida aan horey idinkugu sheegay waa cudur bulshada ka dhex jira mar uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam fadhiyey ayaa waxaa soo galay nin wuxuu yidhi assalaamu calaykum dabadeed waa uu fadhiistay nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi toban taasoo micnaheedu ahayd toban xasanaad ah markaas nin kale ayaa soo galay oo yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi labaatan kadib nin saddexaad ayaa soo galay oo yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi soddon taasoo ah soddon xasanaad ah sidaa darteed ku dadaala inaad dhammaystirtaan salaanta qaar ka mid ah dadka ayaa naftooda ka baqiilaya ajirka marka ay soo galaan meel amba xitaa marka ay taleefanka ku hadlayaan waxay ku ekaadaan assalaamu calaykum laakiin walaalkaygiyow ku dar oo dhammaystir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaas waxaad helaysaa soddon xasanaad ah xasanaadkana waxaa lagu labanlaabaa toban jeer sidaa darteed wadarta ugu yaraan waxay noqonaysaa saddex boqol oo xasanaad ah allahna wuu u labalaabaa cidda uu doono ha iska lumin ajirkaas adigoo ku koobmaya assalaamu calaykum oo keliya ee ku dadaal mar weliba in aad tidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si carabkaaga ugu barto oo uugu xirnaado tawaaduca nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid ah sida uu warinayo anas ibnu maalik radia allaahu canhu in rasuulka marka uu ag marayo carruurta uu salaami jiray isagoo ah midka lagu khatimay nebiyada ahna makhluuqaadka dhulka jooga midka ugu khayrka badan haddana wuxuu salaami jiray carruurta qaar ka mid a dadka marka ay arkaan carruur ma salaamaan wax tixgelin ahna ma siiyaan halka rasuulku uu salaami jiray waa in carruurta la salaamaa waayo tani waxaan ugu hanuuninayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed walaalayaal aynu ku dadaalno faafinta salaanta maxaa yeelay waa xaq muslimku uu ku leeyahay muslimka kale sida rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu yidhi xaqa muslimku uu ku leeyahay muslimka kale waxaa ka mid ah in marka uu la kulmo uu salaamo qofka bilaaba salaanta ayaana ka khayr badan kan lagu bilaabo bilaabidda salaanta waa astaan tawaaduc iyo qalbi furnaan waa deliil muujinaya akhlaaqda wanaagsan haddaba aan ku dadaalno sifadan فلهذا ينبغي أن تتأصل فينا هذه الصفة صفة السلام أننا دائما
صدماتها حساب
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak